الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها adakani kitaabu lxuduudi xuduudda kitaabkeedii weeye oo waxay noo bilaabmaya caawa xuduuddii kitaabkeedii waana xuduudu jamcu xaddin xadna asalka hore luqada kolley walaa dee macaanihiisa kala duwani waxay isugu imanayso waa almanc iyo waxa xaajisaya shay laba shay u dhaxeeyo kale adu waa kelimada asalkeedu waa mancin un hadday tahay xuduuda imaka ama aqalo jagooyin u dhaxaysaana dee inay timidi midka kale ay wax ka qaadata ayay ka horjoogsanaysaa in xataa ruuxan kadinka joogee bawaabkaba la yidhaha luqada carabeed xadbaadna way yidhaahaano cidii aqalkii isaga idan la-aan ku gasho ka horjoogsanaya xuduudda nimaka inoo bilaabmaysaana waxa weeye iyaduna dee mancintii way ku sugan tahay oo ciddii waxaan samaysay ficilkan xunkuba dhacdee xadda laguba ogay inay wixii oo kale dib ugu noqoto way ka horjoogsanaysaa ciddii kale iyadu taa ka warhaysayna dee cibray u noqonaysaayo wax wixii ka horjoogsada macsiyad iyo xumaantaa xadda keenaysa dadkii ka celiya ayuu noqonayaayoo kolley kelimadan macaanideeda kala duwan xataa markan xad la sheegaye la leeyahy waxaan xaddiisa ayaa kaasa marka tacriifyadii oo kale iyo waatan tacriifka xad la idhaah macnahan ku sugan weeyo oo macnaha manciga kolley guud ahaan markaan eegno ee kelimadu ha bedbedelanto ama macaani kala duwan ha kuba timaadee laakiin taas baa jamcinaysa waxaana dee xuduud imaka halkan loo yidhi horta saddex baa inoo iman doona xadda sariqada iyo xadda zinada iyo xaddii shurbulkhamri taas weeye xuduud waxay nooguba iman doonaa walow dee xuduudda nusuusta ay kuba timi ama sharcigu inta ay kaba badan tahay bukhaarina waa saddexda ku sugan iyadna marka kitaabuxuduud waa saddexa isaguna uu kuba keeno bukhaarino labada saxiix waa saddexda axadood ayaa xad ahaan dee qisaasi qayb gaara weeye bal waa xaddan imaka in saddexda inoo iman doonaa taasba weeye xikmadda kuba sugan ama dee umuurahaasna waa taas waana shay dee ciqaab muqadara ilaahay subxaana watacaala xaggiisii lagaba qadaray oo dee maslaxada weyne ay ku sugantaho kii waxaan kuba dhacayna gees kafaaray u noqonaysaa geesna inuu wixii dib ugu laabmo ayay ka mancinaysaa dadkiina waa wax dee ciqaabtan ruuxu markuu ogaado in lagu fulinayo hadduu waxaan kuba dhaco kolley wixii kuma degdegayo oo bilaadda xuduudda laguba ogo si shareecada ay u dejisay lagu ogo macasidii xuduuddani ay xadda u ahayd aad bay u yaraataaba weeyaan oo wax dee daahira oo caddaan loo sameeyo ma noqoto wax qarsoodi loo sameeyo mooye bal haddaba kitaabkii xuduudda weeye baabu xaddi sariqati wa nisaabiha waa baabka inoogu soo horeeyaana waa tuugada xaddeedii ee xaggii shareecada ciqaabtii loo dhigay ee loo qadaray iyo wa nisaabihaa sariqada oo tuugaada ah waa nisaabkeeda waa qadarka marka ay waxaan la xaday ay gaadhaan ay ka dhalanayso in xaddan la oogo oo gacantii ruuxa la gooyo ee haddii aanu gaadhin ah qadarkaas tacsiir iyo wax kale inuu muto mooye aan xaddii laguba ogeyn bal taas buu baabkeedii yahay ay nooguba iman doonta kale in yaroo sheekhu raximah llahu tacaala halkan horreysiiyey oo uu qaadiciyaadna kaba soo naqnaya ah dee waa xikmadda inooguba suganee ilaahay subxaana wa tacaala waxoolihii dadku si ay u badbaadaan oo dadku ay aamin ugu noqdaan xoolahoodii ayaa waxaa dee la jideeyey xaddan imaka baabkeedii inooyu noo bilaabmaya waa xaddan ah ruuxa gacantiisa in la gooyo hadduu waxado waxyaalo kalea jirto kolkol oo dee kala duwan oo dadka maalkooda lagu qaato ruux bal masalan ikhtilaaskii iyo intihaabkii iyo qasbigii intuba kolley ee sariqadii waa hadday ku sugantahay maaldad oo dee ruuxu aanu xaq u lahayn ama inaanu qaato aanu lahayn uu qaatay kuna way kuba sugan tahay oo qasbiguna waa ruuxii dee wax dhacayay intihaabkana oo boobidii wax la boobayo iyadoo la wada arkayo wax la cararaya ama boobayaaba dee ikhtilaafkuse dee marka hore waa isdhoobaya isqarinaya ishii waa iska eegayaa laakiin marka wuxuu gacantii ku dhigan waa kaa la ordaya oo iyaduna waa wax muuqda waa ikhtilaaskii dee intihaabkiiy waxay u yar dhaxaynaysa ikhtilaasku nooc khafyo ah marka hore waa isqarinaya laakiin dee tuugii wuxuu kaga duwan yahay waa kaa marka wixii gacanta ku dhigu la cararaya dee waa wax muuqda laakiin sariqadu waa wax ka duwano waa wax qarsoodi loo qaadayo iyadoon ruuxiiba dareemin loo qaadayo haddaba waxyaalaha kale ikhtilaaska iyo intihaabka iyo qasbiga gacan la gooyaa kama timaado halkana shareecadu waa tan sariqadii dee shay marka aan daylahsanayn oon ruuxii lahaa dayicin oo nisaabna gaadhi nisaabaan arki doono ruuxu hadduu qaato qarsoodigaa u qaato waa tan iyadana gacan goyn ay kaba imanayso in kolley culimmadu tay tilmaameenna waxa weeye gees sariqada horta way umuurahan way kaba badan tahay ruuxa si la ysaga ilaaliyaana iyada halkan kuwa waaba dee kasii tani kasii yar ba dhib badan tahay oo ilaalintiisa la yskaba ilaalinayay way ka adag tahay sida kuwa la ysaga ilaalinayo arrinta kalee jirtaa waxyaalaha ikhtilaaskii iyo intihaabkii iyo ruuxu waxa u suurto gelaysa in wixii looga soo celiyo dee cid ama ha kaashado ama isagii quwo kale ha kaga soo qaato inuu bayino iyo caddayntii laba yimaado waxaan inay wixiisii yihiinna way sahlan tahay oo waa wax caddaan loo qaadanayo laakiin tan dee bayinaduna way adkaanaysaa iska ilaalintiiba adagoo markaa tan baa iyada laga dhigay in xaddan laguba ogo kuwa kale laakiin dee iyada sariqa gacantii looma goynayo waa wax bal matsalan in caddayn loo helayo ruuxiina bal matsalan lagu oogi karo xujadii oo bal matsalan ay suurtagal tahay markaa wixii wulaat lumuurba haddii la gaadhsiiyey in ciddii wixii haysay lagaba soo qaadi karo ruuxii dhib yaraan looga soo qaadi karo in markhaati lagu ogaana ay sahlan tahay laakiin sariqadu way ka adag way ka duwanto in bayino iyo caddayn lagu soo ogaano naadir bay tahay de waa si la ysaga ilaalinana dee ruuxan waa ruuxa si qarsoon waxu qaadanaye iyadna way adagtao arrinteedii baa la weyneeyeyba kolleyna ummaddu way ku ijmacsan tahay in markay sariqo noqoto gacan goyn ay imanaysa laakiin tafaasiisha xagga nisaabka oo kale iyo xirdiga shardinteeda iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa khilaafkoodu yahay oo waxyaalahay kuba sugnaanayso ama waxa loo goynaya umuurahaaso ee waxyaalana way nooba dambeeyaan bal adigu arrinka jira waxa weeyaan un maalkii dadka si loo dhowro loo ilaaliyo ayaa ciqaabtan adag masalan waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ee uu qadaray waa si dadkii xoolahoodii ay wixii u badbaadaan axaadiisna way noo imaanaysaa waaba tan xadaثna yaحyى بن yaحyى isxاaq بن ibrahim بن abi cmra wlfd lyaحyى qala بن abi cmr xadaثna وqala الآkخrani أخbarana سfyaan بن cuyaynaةa عan الزhriyi عan cmrata عan caiشhaةa qalat أnaha qalat ala snadka waxa aan dee ku joogsanaa maba jiraanba waxa weeyaan un sheekhadiisunbaa siiqadii taxamulkoodu ay kala duwan yihiin ama siiqadii dee kolley ay la yimaadeen markay عند الأdاء oo iبن أbي cمrna wuxuu yihi xadaثna سفyاn iبن عuyeyna labada kale yaحya iyo isxaaqna waxay yidhaaheen أخbarana سفyاn iبن عuyeyne sheekh keliya wada leeyihin isaguna zuhri buu ka warinaya zuhrina cmr بنt cabdiرaحmaan haweeneyda caalimada ahayd ee taabiciyada ahayd ayaa caaisho ka warinaysana qaalat waxay tihi markaa caaisha kana rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaqdacu mid gooyaa saariqa ruuxa tuuga ah fii rubci dinaarin dinaar rubci iyo fasacidan iyo dee wixii kasii sarreeya ka badan ayuu goyn jiru gacantiisa uu kuba goyn jiray saariqii na waa nisaabkii waa qadarkii ay ahayd inuu gaadho maalkan la xaday si uu ruuxan ciqaabtan u muto oo looguna fuliyo waa dinaarkuna waa lacag dahab ahayd oo waqtigaa la isticmaali jiray taasba weeye haddaba dinaarka dahabka marka afar meelood loo qaybiyo meel ahaan haddii uu gaadhsiisan yahay waxan uu xaday iyo wixii dee kasii badnaa taas baa uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa tuugaa gacantiisa u goyn jiray hadduu intaa ka yar yahay gacantiisa umu goyn jirin bal xadiidkan duruqdiisu way noo socon doontaa waan arki doonaa bal kolley xadiid kale oo caaisho uun iyaduna xadiidkeedii oo cibaaradu ay dee kolley ay tan ka yar duwan tahay bal markaa horta dariiqan hore intaynaan keeda dambe xadiidkeeda labaad ee curwa warinayu aabihii hishaam bnu curwa aabihii ka warinaya gaadhin baan horta alfaadaha israacin doonaa si aan masalada u yar suurayno un si guud وxadثna isحاq بن ibrahim وcbd بن حmayd qal aخbarana cabdالرaزاq qal aخbarana mcmr xaa وxadثna abubakr بn abi shaybta qal aخbarana yزيd بn haruna qal aخbarana سlayman بn kasيri وإbrahim بn sacdi kulhm can الزhriyi xadiidku waa ki imakaan kaba soo baxnay kulhm qolooyinka uu leeyahayna waa mcmr iبn rashid dariiqa hore isxaaq iyo cabd ibn xumeyd sheekha muslim ay yihiin iyo waxa weeyaan sulayman ibnu kahiir iyo ibrahim ibnu sacaad oo halkan israacsan oo yaziid ibnu haruun markaa uu wax ka wada wariyey sulaymaanna maanta waa maqruun biibrahim ibrahim ibnu sacaad oynu in badan soo aragnay ayuu xadiidkan ku lamaanyaha ma uu laba socdaa oo imaka keligii ma aha ibrahim baa laba socda sulayman hore umaynaan soo arag laakiin ibrahim waa nin caalimoynu in badan soo aragnay markaa saddexdaas buu leeyahay kulluhum can zuhriyi leeyahay ama sulayman ibnu kasiirkan imaka halkan nooguba sugan kolley kunyadiisa abu moxamedna waa la yidhi abu da-uudna waa la yidhi xaafid ibnu xajarna taqriibu tahdiib uu israacyaaba abu muxamed abu daawuud abu muxamedin uu iskuba cadfaa si labada kunyaba uu leeyaanay ahaynun iskhilaafba ahayn nisbadiisa oo nin reer basro oo dee kolley reer cabdiqays loo nisbeeyeen bal ninkan horta waa dadkii atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa oo dabaqadii imaam maalik iyo dee xorta zuhri ay dabaqada ay uba badnaayeenba weeye waa dabaqada ama dabaqada xertiisa dee waa imaam maalik iyo dabaqadiisii kale culimaduna marka la eego zuhri dadka aan ahayn markuu ka warinayo riwaayadiisa way xoog yeelaan xaafid ibnu xajarna markaa riwaayadiisa aan zuhri ahayn laa ba'sa bihi buu kaba cabira barhkoodna waa xasanulxadiid buu dadkaa kale riwaayadooda ku yahay bay idhaahaan laakiin markay zuhri noqoto axaadiistiisa ma dabdin idiraab baa jira axaadiistiisa marka ninkan zuhri markay noqoto daciif buu ku noqonayaa ama xagga axaadiistiisa xoog kuma laha adugu bal cibaaradii xaafid waxay taqriib laa ba'sa bihi fii gayri zuhriyi zuhri ciddii aan ahayn ba'si kuma sugna maana ama saduuqba kaba cabiriyo xasan maxamed waatu kaba cabiray laakiin maxay tahay zuhri maxay tahay zuhri loogama jeedo isaga waa intaa uu ka martabo sarreeya oo siqu zuhri ku yahay bal zuhri markay noqoto daciifku kuba noqonaya laakiin maxaa jirta maanta dee keligii ma aha ninkan caalimkee siqada ee ibraahim ibnu sacad buu la socdaa cumdadii waxay noqonaysaa ibraahimni waayo zuhrigii ay culimadu kuba daciifiyeen markuu wax ka warinaya ayuu caawa inooga warinaya sede waa maqruun waa ibraahim ibnu sacad ayaa laba socda kitaabkeenana xadiiskana waa ku leeyay xadiiskanbo xagga ru'yada iyo marka la gaadho de adigu taawiil ru'ya iyo bal jaanibkaas na waa kitaabka qeybihiisa dambe uun walow dee waxoogaa in badan kaba dambayso laakiin kaasna xadiis buu ku leeyahay laakiin halkaasna waa dariiqa zuhriya se dee dad waa mutaabaca un duruq badan uu sheego mid kamida yahay halkaasna walow xadiidku ibnu cabaas xadiidkii yahay laakiin zuhri baa warinaya oo ibnu cabaas cid ha udhaxaysa zuhri baa xadiidkiisa uu yahay halkaasna waa xadiidku zuhri waa labada xadiis uu kitaabkeenan ku leeyahay laakiin bal waxaan leenahay halkaasna waa mutaabaca un halkana waa mutaabaca un ama waa maqruun oo ninkan kale dee siqada ah ayaa cumdadii ah ama wixii la ictimaadsanayee sulayman ibnu kasiir markay noqoto zuhri xaaladiisu taabo weeye in badanna soo aragnay rag aan dee bal matalan ama laba daciifiyo ama ashkhaas gaara markay ka warinayaan la daciifiyo kitaabka inoogu sugani way jiraan ee waxa laakiin dadkaasi ay tahay waa mutaabaco ama sanoo kale maqruun iyagoo ah ama xadiث shaahiduuna iyagoo kama warinayo ama usuusha kama warinayo lakiin axaadiiث aan usuusha ahayn ee dariiq kale kuba sugan ayaa dee taas uu kuba warinayaayo markaa taasna wax ishkaali ma jiro in la yidhaaho kitaabkii صaxiixa ahaa maxaa nin saasi uu dhacay oo dee loogaba wariyey waayo marka arrintu aanay usuushii ahayn mutaabacaadkii ay tahay shawaahidii iyo taa axaadiiث aan usuusha ahayn ay tahay ruux kale san oo kaloo siqa oo ruuxii lagu ladho ama la raaciyo ishkaal ma jiro dee cumdadii baan iyaga ahayn xadiidku dhinacan kaleu inoogaba sugan yahay marka iyagu dariiq soo kordhay inay noqoto un mooyaane oo dee markay dadka caynkaaseen sidooda guud ahaanba la odhan si kastay daciif u yihiine ama xifdi ximidooda ama waxyaalo looba daciifiyo mutaabaca markay usur ay masalan u subanayaanna kolley quwo way keenayaan oo duruq kala duwan oo xadiidka yeesho bay noqonaysaa laakiin cumdadiiba dee dadkan kale ee xadiidka la wariyey ayay cumdadu noqonaysaa bal markaas sulayman ibnu kasiir waa ninkaas weeye alcabdi albasri abu moxamed ama abu dawud bimili waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay caaisha ay lahayd kana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yaqdacu saariqa fii rubci dinaarin fasaacida fi hada اlisnaadi bal cibaaradan kolley dee caawni nooguma horeysay habeeno kalena waan soo aragnay waana waxay nagu soo noqnoqdeen laakiin wuxuu isticmaalaa fiida bedelkeedaba waynu soo aragnay isagoo fi isticmaalayana labadaba waan soo aragnay oo halkan fi hada lisnaadi uu yihi isnaadkan dhexdiisa ma waa bi hada lisnaadi isnaadkan markaa horena sidaan usoo sheegnay fiidu waa sa ba ayay macnaheed tahay oo bimacna alba sa dee mee cibaaraadkiisa kaleba aan kusoo aragnay oo macnuhu muxuu noqonayaa bi hada lisnaadi waa isnaadkii zuhri lahaa oo ah can camrata can caaishata taas وxadaثnي abu الظاhiri وxarmlaة بن yaحyى وxadaثna الwlيd بن شhujaعi wlfd lilwlيdi وxarmlata kolley sidan oo kale saddexa sheekh xadadaadu dib uu soo celin jiray waa istiraacin jiray markay sheekhadiisa tahay haddaanu marka hore sanadka wax kala raacine manaa saddex sheekh buu muslim ka warinaya sheekhadiisii abuلظahir أحmed iyo xarmlat بn yaحya iyo wlid بn شhujaع oo intaba kitaabka inoogu horeysay oo ama soo noqnoqonayay waana dadkii siqaada ahaa ee sheekada muslim lafdiga inoo soo socdana wuxuu leeyahay weliid iyo xarmala leh lafdigii abudaahir ma aha ee macnuhu la wadaagsaday qaaluu laakiin saddexdooduba waxay yidhaaheen xadaثana بn wahbin waa imaamkii cabdالlahi بn wahbi qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabi can curwata وacamrata can caaishata can rasuuli اllahi salى الlahu عalيه waslama qaala anahu qaal xadiidka ibnu shaab waa xadiidkiisii kolley lafti horena waynu soo aragnay markii horena ama duruqdii horeynu soo aragnay dee duruq waxaan u leeyahay sufyaan ibnu cuyeyna waynu soo aragna oo xadiidka zuhri ka wariyey sulaymaan ibnu kasiir iyo ibraahim ibnu saacad labadaasna waynu soo aragno zuhri kaba wariyo oo dariiqooda camro keliya ku sugnayd duruqdaa hore imika se dariiqa yunus waxaa ku sugan curwa iyo camra oo bacnaa xadiidka waxaa kaluu ibnu shaab kaba wariyey curwa walow ruwaadda intoodii badnayd ama asxaabtii iyo xertii zuhri intooda badan aanay curwo sheegin ee yunus riwaayadiisa ay tahay mala qolooyin kalena way jiraane laakiin raggii badnaa iyaga waxay ku gaabsadeen markay xadiidkan zuhri kaba warinayaan camre eh can caaishata can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qaala anahu qaal laa tuqdacu lama goynayo oo yadu saariqi kii tuuga aha gacantiisa ilaa fii rubci dinaarin dinaar rubci uun mooye iyo fasaacidan dee wixii kasii badan iyado taasi xad ma lahayn waa dee saacidanna macnaa safamaa fooqna way noo soo socotaa waa la macne laftiga zaacidna macnaa waxay u isticmaalaan dee waa marka caadadka la sheegay wuxuu wixii kasii ziyaadsanun oo way xaaleeyaan inta badane fadahaba alcadadu xaala kawnihi saacidan macnaha famaa zaada un weeye rubcu dinaar iyo wixii ka ziyaadsan وxadثnي abu الطاhiri وharun بن سacيidi اأyliy وأحmed بن عيsى wlfd لhaaruna وأحmeda xadiidka inoo soo socdaa lafdiga labada sheekh ee dambaa leh qaala abu الطاhiri أخbarana وqala الآkخrani xadaثna بن whbi siqaday ku kala duwan yihiin oo abu ظaahirna wuxuu yihi أخbarana بن whbi labada kalena xadaثna بن whbi qaala أخbaranii mkrmة عan abيhi عan سlaymaan بn yasاar عan cmrta أnaha samcat caaئشhaةa تxadiث xadiidka caaishaan weli wadnaa ee zuhri baa halkii kaba baxay oo waxaa meeshu yimid ninkaa fuqahada madiineed toddobada ahaydna kaba mid ahaa sulaymaan ibnu yasaar baa isaga oo dee ninkaa faqiiha ah imaamka makhramat bnu markaa bukayr ibnu cabdillaahi ibn alashaj iyo aabihii oo bukayr ibnu cabdillaahi ibn alashaj kolleyna horeynu kitaabka usoo maray kalan baa ahlucilmiga jira makhrama malaa waa yaraa waqtiga aabihii oo aabihii ayay barhkood aanay sugin inuu wax ka maqlay ee wuxuu kaga warinayaa wijaado ay tahay dee laakiin kol hadduu kitaabkii aabihii yahay oo wixii aabihii u qornaa yahay oo dee aan khalal kala gelin ishkaal maba jirto dee muslimna kolley riwaayaad kala duwan buu ku leeyahay عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدع اليد في إلا في ربع دينار iyo فما فوقه فsاacda bdلkeeda waa isla mعنa wixii kasii sareeya حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة xadيiثkii عمرة عن عائشة weli inoo socda dee waxa camro ciddii ka warinaysayna way tacadudo markii hore zuhri baan soo aragnay sulayman ibnu yasaar imakana abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin kolley isaga iyo ninkan kale kasii warinaya waa laba ninoo taabiciinta raggii ugu yaryaraa ah oo siqa oo reer madiino aynu hore kitaabka marar usoo aragnay yaziid ibnu cabdillahi ibn alhaadi iyo abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin oo qaadina madiine ka ahaa la yidhaha magaciisa iyo kunyadiisna waa mid keliya un wax kale ma laha inba abubakrin baana u kunyo ah una magaca barhkood abu maxamedna ha soo naqliyeen bal matsalan waa sikaaru taabiciin labadooduba reer madiina ayaa camro markaas waxay markaa noqonaysaa min baabi riwaayat alaqraan waa laba ninoo isku dabaqa ahaa ee wax kala warinaya aqraan can caaishata annaha samicta nabiya salى اllahu alayه wasalam yaquulu laa tuqdacu yadu saariqi ruuxii saariqa ahaa gacantiisa lama goynayo ilaa fii rubci dinaarin fasaacidan waxadaثna isxaaq bnu ibrahim wmoxamed bn musanى waisxaaq bnu mansuuri jamiica can abi caamirin اlcaqadiyi xadaثna cabdlah bn jacmarinka abu caamir اlcaqadi cabdulmaliki ayaa wuxuu leeyahay xadaثna cabdالlahi bn jacfarin min walad اlmiswar bni makramata hor inuu dhammaan raggan usoo wada aragnay cabdillah bnu jacfarna waa nin saadis saamino kaba mid ama atbaacu taabiciintii dhexe oo masr ibnu makramo saxaabigaas buu atirsiinta ku galaayo malaa wax weynba uma dhexeeyo cabdillah bni jacfar ibni cabdiraxmaan ibni masr ibni makrama horeynu kitaabka isna ugu soo aragnay can yaziid ibni cabdillahi bn lhaad bi hada lisnaad ee halku markii hore fi hada lisnaad yihi waa kan badii isticmaalay iyadana asal ah fidana bimacnaa ba baan ka dhigaynaa bi hada lisnaadi mislahu waa xadiiskii hore mid laba mid ah kale xadiid kalena way noo dambeeyaa oo ku tacalluqsan un sariqada iyo nisaabkeeda iyo bal waxaa kuba tacalluqsan xadiidka markaa xadiidkii hore duruqdiisii ayaa intan intii muslim soo naqliyey ayuu intan inooguba dhan tahay axaadiista hortata iyada inooguba sugan ruuxii saariqa gacantiisa in la goynaya way inooguba sugantahay dee taasna waa naskii qur-aanka ruuxu hadduu tuug yahay oo uu waxado bal markay shuruuddiisa u buuxsanto in gacantiisa la goynayo dee qur'aankiina way noogu sugantahay wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa axaadiisina waatay noogu sugan ummadduna fi ljumla way kuba ijmaacsan tahay waay dee umuuraha uu kuba sugnaanayo weeye tafaasiishaas khilaafkoodiiyo in tuugada ay gacan goyni kaba imanayso waa wax lagu ijmaacsanyaho qur'aankii iyo xadiidkii iyo ijmaacii ummaddu intuba waa wax nooguba sugan lakiin waxa weeyaan xadiidkan aan haynana waxa inooguba sugnaa magacan sariqada un iyadoo la eegayo ruuxu hadduu wuxuun xado waxaasi aada ha uba yaraadeene de maaha in gacantiisii la goynayo ee shareecadu haddana nisaab bay dejisay ama qadar maalkii kaba mida oo haddii wixii la xaday uu gaadho gacan goyntii ay iman hadduu ka yar yahayna aan ruuxa gacantiisa la goynayn xadiisyadana waxaan kuba haynaa dinaar rubci bal axaadiis kalena way noo dambaysaaye dinaar rubci markaa bal waxaan leenahay waxaa loo shardiyayaa markaa gacantan ruuxa tuugaa la goynaya gacantiisa qadarkan uu xaday inuu nisaab yahay taas baa loo shardiyaya dawaaif yar horta daahiriyada qowlkeed bay noqon oo iyagu aan nisaab shardiyine lafdigan sariqo uun qabsaday iyada wasaariqu wasaariqatu faqdacu idlaaqaas oo yidhi waa la goynayaa balaa dee kolley qolooyin xasan albasri iyona waa laga soo naqliyey kitaabka shaaficina in shaafici awoo u ahaayo ibnu binti shaafici bal ninkaasna isagana waa qowl loo tiriye laakiin axaadiisani waata iyada inooguba sugan oo waxaa nisaab waa inuu gaadho nisaabkiina bal waatanoo axaadiisan rubcu dinaar baa inooguba sugan xagga nisaabka axaadiisan rubcu dinaar baa inooguba sugan bal axaadiis kalena way noo dambaysaaye markan kuwa kala gaadhaan jaanibkaas eegi doonaaye waxaa kaloo culimadu ay halkan iyagoo le lafdigan baaba luqada keenaya sariqadii waxay jumhuur ulculamaa shardiyaan in waxaan xerzigiisii ama waxaan isaga wixii lamidka ahaa shaygan laxaday meeshii lagu dhowri jiray lagu xafidi jiray halkaa lagaba qaato oo waxaa markaa meeshii baxaya wax ruuxii lahaa dayacay baylihiyey hadduu ruuxu intuu meeshaa kaba qaato sidaa kuba xado ee iyada ruuxii waxaan lahaabaa muqasir ah ama tafriid xaggiisa kaba dhacayo ruuxii looma goynayo kolley jumhuur ulculamaa waa taas xagga xirzigu muxuu noqonayaana iyada xirziga waxaa dee loo laabmayaa uun curfiga dadka caadadooda iyo curfigoodaa loo laabmi waxay dadku shaygan marka la eego ashyaadna way kala dunaanaysaa ee meelahan dadku ay ku xafidaan waxooda ay dee ilaalinayaana isku wada mid maaha lacag hadday tahay iyo dahab hadday tahay iyo aldhar hadday tahay iyo alaab kale hadday tahay iyo mid kastaa meesheedii buu leeyahay xoola hadday tahay ee wixii dadku ay ku tiriyaan inuu shaygan waxaani xirzi iyo meeshii lagu aamini lahaa ee lagu ilaalin lahaa uu yahayna xirzi baa laga dhigi halkii dadka curfigooda iyo caadadooda waayo xaggii sharciga daabit ma laha ee lagu tiriyo inaanu xirzi u ahayna dee xirzi lagamaba dhigayo bal taasna waa mid bal matalan kollayna waxyaalahay shardiyaan ruuxii wax laga xaday kollay dee isagaa dacwada leh hadduu iyadoo wixii lagaba xaday aanu maxkamad geyn oonu qaadigii ama xaakimkii uba geyn uu farasa kagaba qaado ee ruuxii haddana cidima goynayso dee isaga kollay isagaa dacwadii leh laakiin way noo soo socotaa horsi dee la gaadhsiiye xaakimkii iyada shafaaca iyo deyn xaakim daaye ama ruuxoo ka noqdo yidhah waaban iska saamaxayo waxaasi inaanay noqonayn insha allahu tacaala casharka caawa ama baabkan ka dambeeya ayay nooguba iman doontaa bal kollay arrinka kale jiraanay kuba itifaaqsan yihina markay goyn noqoto waxaa la goynaya horta waa gacanta midig taas weeye waayo iyadaa inta badan acmaashan iyo waxan iyo xadide waa wixii u adeegsanayay xagga marka la eegana jamaahiirtoodu waxay kuba tagaan meesha laga goynayaa gacantii walow dee gacanta rusigan iyo kafka gacan la odhanayo ilaa diraaci gacan la odhanayo oo waatan marka waysadii iyaba taasba dee in halkaa gacmaha la maydhayo ilaa halkaa la gaadhsiinayo ilaa mankibkana ay gacan tahay laakiin waa intaa rusiga waxaa la goynaya waa intaas kolleyna waa sa dee bal ficilkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nooguba timi axaadiistaasi yaanay halkan nooguba sugnaanin qur-aanka laftigiisu dee gacanun haba noqdo halkana goynuun haynooguma sugnaatiyo gacan la goynaye laakiin inta la goynaya waa intaasoo bal matalan taasna kolleyna waa taa maxal adu wifaaq weeye ama dee intoodii badnayd waa kolle khilaafka jira meesha badh mankib iyo waxyaa la yidhi waa qowl naadira ama aan dee wax kasoo qaad lahayne bal kolley taas bay tahay waxaana de de kolkol waxay kolley hadalkaygana ya horeysiiye waa maalka dhowritaanka iyo ilaalintiiba ciqaabtan adag ay uba timiye waxaa dhacay baqdaad oo kale malaa dee kolley qarnigii afraad bixiisii ama kolley qaybihiisii damba haba noqoto ayaa waxay u tiiriyeen ninkii dee shaacirkana ahaa bal mooyo xaaladiisu waxay tahay dee barhkood nailxaad ba ay kuma sheegeen abulcalaa ilmacari la odhanayay ayaa loo tiiriya dee bal kolley malaa lama jasminaye waa loo tiiriya hadal ah yadun bikamsi bikhamsi ina casyadin wudiyat mabaaluhaa rubica qudicat fii rubci dinaari oo arrintan qadarkan wax lagu goynayo marka la eego waa qadar iyo rubcu dinaar haddii ruux jinaaya ay timaado ruux gacan uu ruux kale gacantiisa ka gooyana intaa kafkaba haba noqotee waatan nafta barhkeed lagaba dhigay waa konton halaad bay magteedu tahay konton halaad macnaha khadarta iyo qiimaha weyn bay leedahay gacantu marka iyada jinaaye lagu sameeyo wixii loo goynayana waa wax yaroo tii buu leeyahay gacan shan boqol oo dinaar de waa intay ahayd waa magta marka waa intii geeri kontonka halaad ay joogtay oo dahaba casad waa dahaba mag loogaba dhigay maxaa dhacday oo lagu goynaya rubcu dinaar oo deetu kaba cadheebeera kaa shaacirkaasi tanaaqudun ma lana ila sunuku fican waa arrin isburinaysa oo inaynu ka aamusa un mooyaane waanasan wax kaloo dariiq kaloo inoo furan aanay jirin iyo dee ilahay inaan naar kaba bad inay naga badbaadiya aan weydiisano bal adigu ninku hadduu abulcalaa ilmacari lahe de waa nin kolley arrintiis iskaba macruuf ahayd waxaaba dee meelo qaarkood ku timi waktigaas de nin saasun isaga hadlaa way adkaydoo fuqahadii iyo aimadii iyo qudaadii baa daba taagnayd oo may dhacaydo dee ninka waa dhuuntay marka aimadii kaba jawaabtay waxaa ka mid ah imaam cabdulwahaab ilmaliki la odhanayay imaam macruuf ahay oo qarniyada kolley qarnigii shanaad madaxyadiisii afar boqol iyo dhowr iyo tobankii ama la toddobiyo tobankii haduu ama labad meelahaasuu dhintay isagoo baqdad kaba yaho masr oo kolley de waana tarjamadiisana siyar iyo keyrkiiba ay kuma sugan tahay caalima faqihna u ahaa shaacirna u ahaa haddana waxa la yidhi maalintii baqdad kaba baxayey dad badan oo culimo ah oo dee culimadii ayaa sii isagootiyey isaguna kolley wuxuu ga baxay oo afilaya dee faqri iyo baahi baa magaalada kaba kaxaysa dad badan oo de waa ninka caalimka markaasa kale shacira u lahaa baqdaad iyo waxaasna waada maxfuud un deetana waxaa lasoo naqliyay inuu yihi haddii aan helayo markii dee iyagina ay calaacala ka tegidiis iyo taasi say ugu baahan yihiinba haddaan beledkiina ka helayo laba xabadood oo furino kasoo qaadabo subaxdii iyo galabtii meel kale kuwa bedeshid intaasu ka waayo laga yaabo de intuu ku gaajooday waa imaamkaasi markii dambe masar qaadiya uu kaba noqday walow hore u dhinto laga soo naqliyo lama cushna mitaa inuu yihi markii maradulmowtkiisa alxasil imaamkaas baa u jawaabay oo kolley lafdiga ay soo naqliyaan oo waxaaba kama mid ahaa in siyaanat lamwaali maya siyaanat lyadi aglaaha waarkhasahaa siyaanat lamwaali fafham xikmat albari waa bayd aada qayima ama ciz lamaanati aglaaha waarkhasahaa dullu lkhiyaanati fafham xikmat albari waxa weeyaan markii hore waa gacanta ilaalinteedii si aan cidi ugu tacdiina haddii wax yar qiimaheedu yahay in cidi kamay dhowrsateeno ruux kastaaba waa goyn lahaayo taasoo wax weyn dee iskumutiriyeen gacanta ilaalinteedii ayaa qaariyeysay oo heerkaa gaadhsay kontonka halaad laakiin markii dambena maalka ilaalintiisii haddii la yidhaaho un xoolo badan badan oo kaa konton halaad udhigma ninkii xadaa gacan la goynaya xooli dadkuba may badbaadeen weye cidi uma qabanayso wixii yaraayo laysuma qabanayo markaa ama wixii dhexdhexaadka ahaa marka waxay noqotay markan jaaniban kalena xoolaha ilaalintoodii ayaa gacantii kaba dhigtay taa rakhiiska ahoo macnaa markii iyadii si aan jinaayadeedi iyo tacadigeedii u badnaana waa la qaaliyeeyey iyada markay iyada joogtay markay noqotay dee xoolihii dadkana haddii wax weynu lagaba dhigo waxa weeya dadka waxoodii ubay badbaadeen lama ilaalin karin kol haddii la yidhaaho dee xoolo badan mooyaane wixii yaraa laysuma goynaya ama wixii dhexdhexaadka marka ilaalinta xooluhuna waxay keentay iyadii inay dee noqoto qadarkaa yar loo gooyo cibaaro kaloo iyada ahayd oo marka ayn lafdiga hore wuxuu aha siyaanat lamwaali maya siyaanat lyadi aglaaha wa arkhasaha waa shadriga hore gacanta ilaalinteeda ayaa qaali ka dhigay oo waxaana jebiyo rakhiis kaba dhigay siyaanat lamwaali fafham xikmat albariya lakiin lafdiga kale ciz lamaanati aglaaha markay aamin gacanta gacan aamin oo khaain ahayn de waa taasaa qaali kaba dhigtay waarkhasaha dullu lkhiyaana khaainad bay noqotay markaa dulligii khiyaanada markaasoo taasoo iyada yar ahayd nasrina dee waa cibaaro imalaha nasmigana in isagu leeyahy taa war uma hayo lakiin maxay ahayd lamaa markaasi lamaa kanat aminata kanat gaaliya walamaa khanat hanat markay gacantu mid aamina ahayd ita aan la goyn karayn bay ahaydba lakiin markay khayno noqotay iyadii hoos u dhacday waa taa waxay noqotay taa iyadna rakhiiskaa bal waa cibaaro ma gar nasri waya taasna inuu isagu leeyahy ina cid kale lahayd ba lakin de aimadu way noo soo wada naqliyaan bal waxaan leeyahay kolley arrinku intan iyadoo ay ahayd qiimaheedi iyo waxaan koobanee loo gooye waa si dadkii maalkii loo ilaaliyo xooli ay u badbaadaan oo haddaan sidaasi aanay imana dee xoolamay badbaadeen oo markaan xuduud la ogeyn waa taa tuugadii iyo wax kastaaba iyo khiyaamada ay iskaba badan tahay haddii tani ay jirto inta badan xuduuddu in badan waxay keenaysaa cabsi badan bay keentahayoo waxa lagu fuliyo waxaa aada ugaba badan cidan ku cibro qaadinaysa ka joogsanayso taasi waa wixii oo lagaba dhowrsado dee markaa xuduudda la oogayo wixii baa yaraanaya cid kuba dhacaysay wixii ciqaabtani ay uba taalay oo bal waad xagga kale marse la eegan xagga yar nisaabka bal xadiistan baan la yar sugaynaa iyo kulaabankeede bal umuuraha yar axaadiisan qaarkood inagu yar wada sugan taas baa inahaasa kaba mid ah وxdثna محمد بن عبد الله بن نمyr qال xdثna حمayd بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هiشام بن عروة عن أbيه عن عائشhaةa qالت أنha qالت waxay tihi cاaشha lm تqdع lama goyn yad sاarqin kutuuga gacantii في cahdi رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم wqtigii rasuulka صلaوaaت الlahi وaسلام عليه في أqل wax kaba yar min ثمن الmijni gaashaanka lacagtiisii ama qiimihiisii wax kaba yar looma goyn xajafatin aw tursin midkan waa maa yustataru bihi wixii la iskuba asturo in xajafaya aw tursina awdu lishaki haddaan kaba dhigno waa islaba mid in xajafadiyo tursiga wax keliya ku wada fasiraan waana gaashaankiino bal mijanana waxa weeyaan waa aale ahaan baa miimtiisa loo kasirinaya waa wixii la isku asturaye ruuxan dee haysa uu iskuba asturaye wixii kale u kaba baqanaya iskaba asturayay xajafadna inta badan ama waa qori roonaayoy goyn jireen ama laf baabay ahayd ay harag dusha kaga xidhi jireenoo taas baa deeta waxa weeyaan ay xajafa ama tursiga la odhan jiray tursiga kolkol bay labadooda farqiga kaba dhigaan inkan laba harag ay sii geyn jireen oo harag labaadna dusha ay kaga xidhi jireen waa taa ay gaashaan ka dhigan jireen lakiin intuba waxa weeyaan un xajafada halkeeda daraqa xataa way kuba fasiraan waa wax keliya un waa wixii gaashaanka anwaacdiisa kala dunayd un wakilaahuma xajafada iyo tursigu mid kastaaba ama labadooduba duu samanin maaha dee wax taafiha oo yar oon qiimo lahayne qiimuu lahaa haddaba wax intaa ka yar wax looma goyn jirin وxadثna cثman بن abi shaybata qal aخbarana cabdة بn سlayman وxmayd بn cabdالرaحman wana ru'aasigii un وxadثna abubakr بn abi shaybata qal xadثna abdالرaحim cabdالرaحim ibn سlayman x وxadثna abu quraybi qala xadثna abu usamata kulhm can hishaami kulhm can hishaam dadku leeyahay markii hore waxa inoogu halkaas cabdة بن سlayman iyo xumayd بn cabdالرaحman الru'aasi haddana cabdالرaحيم iبn سlayman oo nin isna xaafid ahayn hore usoo maro muصنif ba ahaa oo saamine ah markan labaadna waa abu kan dambana abu usama intoodaas buu leeyahi hishaam bay xadiidka ka wariyeen bhada الاسnaadi isnaadkiisi can abihi an markaas can caaishata naxو xadiiث ibn nmayrin xadiidkii mxamed ibn cabdالlahi ibn nmayrin kaba soo baxnay mid laba mid ama naxwigii ah an xumayd can xumayd ibn cabdiraحman raasi ujeedada ibn numayr xadiidkii uu ka wariyey xumayd ibn cabdiraحman الru'aasi ayay qolooyinkan kalena xadiidkooda uu laba mid yahay waana xadiidkii hishaam wa fii xadiiثi cabdالرaحim وabi usamata wahuwa ywmaidin duu hamanin ama xadiidka cabdالرaحim iyo abu usama eeg wakiilaahuma duu hamanin baynu hore usoo aragnay lafdiga hore moxamed ibn cabdillaahi ibn numayr lahaa laakiin qolooyinkan dambe laba ahaan oo waa cabdالرaحim ibn سlayman iyo abu usama xamad ibn usama halkaas fi aqala min hamani mijani xajafatin aw tursin wa huwa ywmaidin duu hamanin mijanku maalintaas wuxuu ahaaba ma waqtigaas ee mid qiimo lehe wax taafihon waxlaha aan macnaa qiimo lahayn muu ahayn mid lacagu saaxiib ama qiimole buu ahaa weliba axaadiis baa inoo socotaa xadiid caaishuu ahaa bal imaka lakin xadiid ibn cumar oo tan kuba dhow xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cumara ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qadaca wuxuu gooyey saariqan ku tuuga fii mijanin waa bisababi mijanin weeye gaashaan sababti qiimatuhu qiimihii gaashaankaasi waa ثalaaثaةu daraahima saddex dirham xadaثna qtaybaة بn سacيidi وبn رمح عan layث بn sacd xa وxadaثna زhayr بn xrbi وبn المثنى qaala waxay yidhaaheen labadaas xadaثna yaحya whuwa الqaطan xa bal markaa layث بn sacd ade waan ku joogsanay haddana yaحya الqaطan way siman yihiin وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna abi cabdالlahi بn نmayr xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn mslim kulhm kulhm wuxuu wadaa duruq badan baa inoo soo socotee cali ibnu musirkan imika halkan inooguba dambeeya iyo cabdillaahi ibnu numayr iyo labadii hore yaxya alqadaan iyo layt ibnu sacad afartaas buu leeyahy xadiidka waxay kaba wariyeen can cubaydillaahi bal halkaa ku joogsa haddana xa waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaثna ismaaciilu yacni bna curayata xa وxadaثna aburabiici وabu kamilin qaala xadaثna xamaadu waa ina zaydne xamaadkana in badan baan soo aragnay aburabiic iyo abu kamil iyagoo kaba warinaya dee xamaad ibnu zayde xamaad ibnu salama iyagu maaha markay idlaaqaan ama kama wariyaan xa وxadaثanii mحamed ibn raafici qaala xadaثna cabdالرazaq qaala aخbarana sufyaan can ayuba الsakhtiyaniy wa ayuba bni musa wa ismaaciil bni umayata xa oo halkan dambena sufyaan ibn thawri wuxuu ka warinayaa xadiidka ayub sakhtiyani iyo ayub ibnu muuse iyo ismaaciil ibnu umaya halkaa hore uu ku yar joogsaday de xamaad baan ku joognay iyo ismaaciil ibnu culayo labadaas ciddii ay kasii warinayeen halkan inooguma sugnaa daahir kastana muslim ama siyaaqu siduu inoo keenayana waa sufyaan inay laba siman yihiin oo markaa sufyaan hadday laba simayin aan idhaahna waxay ka warinayaan ayubu sakhtiyaani iyo ayub ibnu muuse iyo ismaaciil ibnu umaya saddexdaasay ka wada warinayaan laakiin in kolley xaafidkii weynaa mizi isagu wuxuu kaba dhigaa labadoodaasi inay ayub un kaba warinayaan oo labadan kale sufyaan isagu la kala wariyey ayub inaanay kaba warinayn axmed ibnu zayd iyo wuxuu kaba dhigay ismaaciil ibnu curaya xadiidka ayub bay kaba wariyeen sufyaan se iyaga wuxuu la dheeriyey ayub waa ka wariyey labadan kale uu la dheeriyey waa kitaabkiisa taxfat basharaf xaf ibnu xajarna kolley anukatndiraaf kitaab la idhaayo isaga ee hadduu tacaqub iyo bushi jiro meeshii wixii bal taas ayuu leeyahay isaga kolley isdiraag iyo waxyaala u laba yimaado iyada tanna kamuu hadinood moodo daahirka iyaga kalaamkoodu daahirkan siyaaqu wuxuu inoo keenaya inay saddexa ka wada warinayaane saa-in mizi iyo bal uu kuba tegayo inay labadooda iyagu ayuubun kaba warinayaane sufyaan see saddexda ka wada warinayo وxdثnي cبd اللhi بن عبدالرحمن الdاrمي qال أخبرnا أbو نعيم qال xdثnا سفyان عن أيوب وإسماعيل بن أمyة وعbayd اللhi وموسى بن cقبة xا oo سفyاan baa mar kale inagu soo noqday lakiin أbو نعيم baa ka warinaya halkii markii hore cبدالرaزاq kaba warinaya فضل بن دuكayn baa ka warinaya سفyاaniyuu ka warinaya أyوب iyo إسماعيل بن أمyة iyo muuse bnu cuqba iyo cubaydullaahi ibnu cumar intaba waa taasoo in markii hore yada saddex baynu soo aragnay ayubu sakhtiyaani ayub ibnu muuse iyo ismaaciil ibnu umaya imikase ee muuse bnu cuqbana waa kusoo biiray qolooyinkii uu kaba warinayay cubaydullaahi xa وxadثna mحamed بن رافع qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarna بن jurayji qال أخbarnii ismaaعيل بن أمyةa xa وxdثnي أbو الطاhر qال أخبرnا بن وهب عن xنdلة بن أbي سفyان الجuمaحي وعbayd اللhi بن عمر ومالك بن أنس وأsامة بن زaيد الlayثy وأsامة بن زaيد وأsامة بن زaيد الlayثي كلهم عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل xadيiث يحيى عن مالك غayر أنa بعضهم bal drqdi way nagu badnaatay waana dee raggaa balilaahi xifdiga uu siiye idqaanko waa umuuraha ay dee wada korkay ka wada hayeen dabdinayeen isku soo noqnoqonaya haddana inagu waxa noo qoran dhici karta inay iskaba keen galaan laakiin dee dadkana isooda u wada yaqaaneen hebeliyuu ka wariya iyo hebelyaa ka wariya taas baa agtooda maxfuud ku ahayd oo sheekhani sheekhadiisana way wada yaqaaneen talaamiiddiisana way wada yaqaaneen ee inaga markaa ijtimac wuxuu inoogaba imanaya iminka bal matalan marka ayuub la yidhaaho sheekhadiisii mir markaynu arkayno umaan kaba garana wax kale kama garanayno talaamiiddiisii markaynu sanadkaa inoogu jiro umaan ka xusuusanaye xataa sanad hore mid inoogu jiray kama xusuusin oo oo waxyaalahan de laakiin waa arrin xifdiga halkani matniga oo la xafido dee xifdigan asaaniidda kasii hawl badan weeye matniga xifdigiisa xifdigan asaaniiddu kolley aad buu hawl badan yahy waa dhib badan yahayba oo dee matalan si loo qabto imanka halkan markii hore waxaan bal in yarun kolley xadiiska waa kii horeynu soo maray waxoogaa yarna xagga nisaabkaan ugu laabmaynaa si aan axaadiisan u wada qabano markii hore waxaan soo aragnay layth ibnu sacad iyo yaxya alqabtaan iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo cali ibnu musir baa cubaydullaahi ka wariyey intaas halkaasaan ku joojinay dadkan dambe cubaydullaahi bay la wada sinaanayaanbe naafic baa laga warinayaaye dad badan oo dambeynba horta ismaaciil ibnu culaye iyo xamaad ibnu zaydna waxaan leenahay ayuub bal horta aan ka dhigno sa haddii xaafidka uu miziye lakiin imaka siiqadan si wuxa ayuub cid ka badan ay kaba warinayaane laakiin iyagu maaha dad naafic gaadhsiisane ayuub baa imaka halkan iyaga sheekoodu noqonaya bal markaa intan uu leeyahay kulluhum can naaficina intan tirsanaynaa waxay noqonaysaa ayuub sakhtiyaani ayuub ibnu muusa ismaaciil ibnu umaya iyo ayuub iyo ismaaciil markii hore aynu soo hayne cubaydullaahina marka hore waan sooba aragno qoladii horea kaba warinaysa lakiin halkanna waa ku jira iyo muuse bnu cuqba haddana markaan soo soconno ismaaciil ibnu umaye waa kii aynu soo aragnay xandalat bnu abi sufyaan aljumaxi cubaydullaahi bnu cumar halkana in kolley nusqooyinkeena waxaan filaya inay saani ku wada sugantay nusqooyinka muslim barhkood baa waxaa dhacaa la yidhi halkan cabdullaahi bnu cumar baa halkan dhacay ayaa nusqooyinka markaas laba yidhi waana si qolooyinka bemtala barhkoodna sa saaxib aladraaf iyana waa ta uu sheega baa la yidhaahaayo cabdullaahi bnu cumar buu halkan kaba dhiga waa arrin mala dabdin iyo isbaat u baahan cubaydاllahi ibn cumar ibn xafs ibn cumar ibn khadaab waa nin aynu soo marnay oo in badan aan soo marno xaafid ahaa cabdullahi ibn cumarna waa walaalkii hadduu isaga noqdo ee imaka halkan aniga cubaydullahi ba ay taala mana garan karo adiga nusada maxaa taala waxaan filaya ha waayo nuso keliya oo nusooyinkii hore muslima ayay tan kaba soo naqliyeene laakiin dee saas ah marka waxay u yar baahan tahay iyada tan malaa tatabuc dheer iyo dabduniya bay u baahan tahay bal imika cubaydullahi ibni cumar baan ku daysana waayo cabdullahi ibni cumar waa nin zaahid ahaa ninkana ay walaala yihiin caabid ahaa lakiin xadiidka xaggiisa saa kuma ahayn oo waa nin de bal maala kolkol xadiidkiisa ama dee jaanibkaa laba daciifiyo oo kutubta cilosha iyo markay wax takriijinayaan ayaa dhici karta inay idhahaan fihi cubaydullahi ama fihi alcumariyu ba labadoodaba alcumariyu bay dhahdeen alcumariyu lmukabar ama alcumariyu lmusaqar waxay uga jeedaan markay leeyiin cumaruyu lmukabar baa ku jira waa cabdullahi ibni cumar hadday cumaruyu alcumariyu lmusaqar leeyihinna waa cubaydullahi nina waa siqo nina waa nin sidiisa zaahid ahaa caabid ahaa oo aada u qiimo badnaa jaanibkaas laakiin xadiidka aan ku xoog badnayne bal imanka taasaan wadayna bal markaa iyo malik ibnu anas iyo usamat ibnu zayd markaa rag badan bay noqonaysaa bal malik ibnu anas usamat ibnu zayd haddaan cubaydullaahi ku daysano oo tan iyo xandalat ibnu sufyaan oo halkan de ibnu abi sufyaan ay nooguba sugan iyo ismaaciil ibnu ubaya muuse ibnu cuqba iyo bal matalan ayubu sakhtiyani waa adigu dad malaa sagaal gaadhaya weeye dadkan naafic kaba warinaya dambe xadiidka naafic kaba wariyay cubaydullahi markan taa horena wuu inooguba sugnaayay kulhm can naaficin can ibni cumar can nabiyi salى اllahu alayh wasalam bimili xadiidi yaxya can malikin xadiidkii yaxya ee malik uu kaba warinaya malikna naafic buu kaba warinaya ee uu inoogu soo bilaabmay dariiqan ama waa riwaayadii dee tan kasii horeysay una xadiidka ibni cumar halku kaba inoogaba soo bilaabmay kaa mid laba mid ah lakin غayra ana bacdahum qaala barhkood waxay yidhaaheen qiimatuhu wbacduhum qaala samanhu halaaثatu daraahim imika inoomu kala soocin waa rag badan oo imika lama tatabuci kara lakiin xaafid ibn xajar fatxulbaari oo kale iyo kolley uu ku bayaamiyaa ee isagu duruqdiibuu garanaya iyo meelaha ay kuba sugnaayeen oo ninka xaafidka ah amiirulmu'miniin kaba gaadhay xag xadiis bal markaa insay cidda kalale de isagoo kutubtii kala dunaydna u tiirinaye bal waxa weeyaan ragga badan ee naafic kaba wariyey barkood maxay yidhaaheen fii mijanin qiimatuhu halaaثatu daraahima si imaam malik yili barhkoodna maxay yidhaaheen fii mijanin samanuhu waa samankii wixii lagu iibinaya qiimihiisu waa isla mid un imaka halkan tan kaba dhiganayne halaaثatu daraahima saddex dirham ay tahay kaas baa isagu wuxuu ahaa kaa uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ugooyay bal xadiis kale yaa noo hadha xadiis abu hurayra baabka iyada inta kalena waan kaba soo hadalay waxa weeyaan nisaabkii horta waa taan nidhi in meeshii jamaahiir alculamaa waxay shardeeyaan inuu nisaab ay sariqadani nisaab bay leedahay haddaan nisaabkeedii la gaadhidna lama goynayo taas lama goynayo haddaba aimo kala duwan oo dee shaaficiye ay kaba mid yihiin waana intooda badan baaba laga yaabaa qowlkoode waxay ka dhigaan nisaabku inuu rubcu dinaar yahay horta daraahimta iyo danaanirta labadaba way isticmaali jireen in dinaarku dahab buu ahaa dirhamkuna fid buu ahaa labadaba bilaad kala duwan ubaa lagu soo samayn jiray oo rum iyo kisra iyo ama reer rum iyo reer faris bay ugaba iman jireene siko iyagu muslimiintu ay lahaayeen oo magacoodii kuba qoran oo taas hade malaa waxa u horeysay cahdigii khulaafadna si unbuu kuba dhammaaday cabdimalik ibnu marwan baa uhoreeyey wax dee magacii islaam kale oo dee markaa inta la sameeyey lacagnimo loo sameeyo daraahimtii iyo danaaniirtii ah taas markaasa uhoreysay intii ka horreysay kuwa dawladaha ka horeeyey iyagu dee magacoodii kuba qornaa ee raqamkoodii waxoodii lahaa taasaa la isticmaalaya se dee waxani may ahayn waraaq in ku socoto uun kolba sawdadan magaceeda ku socoto dee sa waraaqahan imaka lacagta dadka ah dawladdan un baa lacag kaba dhigtay hadday dawladdu tidaao lacagtaa waanu bedelay waraaqay noqonaysaa ni cidi waxba kuma felahayne taasi iyadu macdan bay ahayd dahab iyo fido haddii xataa lacagnimo looga tago dee si kalaa ay dahabki iyo fidadii ay u tahay oo oo waxaan qiimaheedu is markaa kolley si kalaa loo isticmaalaya si kalaa loo isticmaalaya may ahayn waxaan quwadoodu ay tahay un quwada sudaaniga ee meesha jirta un ay tahay may ahayn dee sidooda kale aanu ahayn markaa oo waxay de dahabka iyo fidadaasay kaba samaysnayn haddaba in kolley shaaficiyo kale iyo aimada intooda badan aan idhaahno waxay leeyihin rubcu dinaar tanay asal ka dhigeen in markaa rubcu haddii wuxuu aanu dinaar yahayna dahab yahayna waa inuu rubcu dinaar gaadho hadduu waxyaalihii kale yahayna isagay ku qiimeeyaanoo haddii xataa saddexan dirham ee axaadiis ay nooguma sugan waxay leeyihin un dee mijaankii markaa uu rasuulka ilaahay ku gooyey baa saddex dirham ahaa taas in kama dhigno kolkol sarifkuna waa isbedbedelayey oo hadduu dinaarkii toban dirham laguma sarifayey laba dinaar iyo bar laba dirham iyo bar baaba rubcu dinaarkii uba dhigmayey ee intan mayhayna waxay ka dhignayd un mijanka markaa rasuulka ilaahay kuba gooyey ayaa ahaa saddex dirham qiimihiisu ahaa macnuhuna markaa maaha ee qadarkaasi rubcu dinaar waktigaa waa waaba kaba si siyaadsanaa ama rubcu dinaar wuu ahaaye ma aha un in dee waata axaadiista hore aynu kuma soo aragnay rubcu dinaar waxaan ahayn looguma goynaye haddii dirhamkiiba isbedelo oo uu saddexdii dirham ay kaba yaraadaan rubcu dinaarkii in la odhanayo xadiidkana waata saddexa dirham kuba yimi asal baan isagana kaba dhigaynaayo wuxu hadduu saddex dirham gaadho xataa rubcu dinaar xagga kale yaanu kaba gaadhsiinaaninbe nisaab baan kaba dhigaynaa waa se iyada wajhatu nadarka intooda badan oo waxay asalka ka dhigeen iyo nisaabkii rubcu dinaar iyo wax ka badan marka wixii u dhigmaya daraahimaha ama saddex ha noqoto ama ha ka siyaadsanaato haddii sarifku isbedelo ama ha kaba yaraatee waa taasay kaba dhigeen waana jira taasi waa saab matala sida shaafi ayama jirta sida malik iyo axmed oo kale iyo labadanba laba asal ka dhigay oo wuxuu hadduu dinaarkii oona rubcu dinaar bay kaba dhigeen haddana xataa taa gaadhsiinayno lakiin saddex dirham u gaadhana iyadna waa nisaab bay yidhaaheen bal waa labada qowlee meesha ugu xoog badan oo farqiga udhexeeyaana waxa weeyaan midi waa nisaabkii waa dinaarka rubuciisa un iyo wixii kasii badan darahimtii iyada haddii markaa kolba wixii rubcu dinaar uga dhigmo ayuun baynu noqonaysaa wixii lagu goynaye haddii inta sarifkiiba isbedelo rubcu dinaarkii shan dirham uu yahay afar iyo saddex toodna laguma goynayo weeye haddii uu intaas sarifkuna waktigaa malaw kaba yaraaye intaa laba dirham iyo rubcu dinaarkii a udhiganta laba dirham iyo bar haddii bal toban sarifka uu ahaa iyada waxay noqonaysaa in rubcu dinaarkii kol hadii gaadhsi lagu gooyo qolada kale lakiin maya haddii dinaar tahayna waa rubc haddii ay darahimtayna inay wixii saddexun gaadha ayaa lagu goynaya hadday ka yaraata laguma goynaya hadday ka badnaatana waa laguma goynayaaye laakiin saddex ayaa iska nisaab gaara ay tahay aqwalaha kale intaas qowlka xanafiyada toban iyo shan iyo waxyaalahaas iyo ee nusuustan imika aan haynee cadcad ayaa iyada aqwaasha kale ka hor imanayso bal waxa weeye nisaab baa shardiya nisaabkiina waa taas weliba waktiyadan dambena markii fidadu ay aada usii qiimo beeshay labadoodii tafaawut weyni uba dhexeeyeyba dee balaasan dee waxay noqonaysaa un qowlkan ah in tan lagu saleeyo in bal matalan taasun qiimihii laguma saleeya inuu aada u wajih noqonaye bal labadaa qowl baa aqwaasha badan ee halkan ee labaataneeyaha ku dhawa xaaf maxajariya soo naqliyaan labada qowl ee ugu xooga badani labadaas weeye axaadiisadna waa labaday kuba yimaadeen arrin kalena iyaduna dee jirto xaggii waynu sheegnay bal matalan taasin inuu dee waxani uu nisaabkii in xirsigii lagaba xaday waxyaalaha kale halkan culimada ay raaciyaan raim de raximahum allahu tacaalana tan waa inaanu waxaan maalkan shubha kulahayn ba dee shardi ay kaba dhigaan shubha aanu kulahayn macnuu waxa weeye de inanka hadduu xoolihii addii xadoo kale de waa shubha meeshii jirto oo kale wixii uu shubha meeshii ay jirto ama maalkan dee dhici karta meel inuu kasoo geli karo taasna laguma goynayo ayay yidhaahaan oo bal markaa taas oo kale iyaduna waa waxay shuruuddii kuba daraan markaa shuruuddii maxay noqonun de wax aanu lahayn hadduu khufyo iyo tuugo u qaato waa waxaan tuugo ku nidhaha boorka iyo dhaciyo taas ma aha wixiina uu nisaab gaadho nisaabkiina waa ta aan soo aragnay xirdigiina waxa aan la baylahinna ay tahay oo wax meelahaas uu ruuxu bayliya hadduu qaato looma goynayo xirdigiisiina uu kaba qaato wax shubho uu ku leeyeyna aanu jirin arrinkuna uu xaakim gaadho haddii iyadoo waxaasoo dhami jiraan ruuxii iskaba daayo iska sii daayo waa leeyahay laakiin xaakim ay gaadho iyada xaddii la goynaya tan weeyaan oo dee waxay waajibku noqonayaa in laga daayana maahay in gacantii ruuxa laguma gooyo taas baana dee xukumkii shareecadu uu yahay bal wixina kolley waa inoo soo soconaya weli xuduudda waa inoo socotaa xadaثana abubakr بn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaana xadaثna abu mucaawiyaةa عan اlacmaشh عan abi صاalixi عan abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslم lacna اllah الsاriqa lacana allahu alla ha lacnado asaariqa habaarba khabar kaba dhigayna oo habaar ilaahay ha lacnado naxariistiisa ha ka dheereeyo ruuxaa tuuga ah yasriqu wuxuu xadayaa albaydata baydo xabadteedu xadayaayo fatqidacu yadu gacantiisii qiimaha badnayd ayaa waxaa yar loo goynayaa wayasriqu wuxuu xadayaa alxabla xadhig buu xadayaayo fatuqdacu yadu macnaa gacantiisii qiimaha badnayd bu waxaan macno lahayn ayuu isagii dee markaa noqonayaa mid isagii dee loo gooyo oo waxa caynkaasa damaca aan qiimaha lahayn wax yaroon macno lahayn ayuu gacantiisii qiimaha badnayd dee uu keenayaa in loo gooyo sabab uguba noqonaya bal matalan markaas taas baana rasuulka ilaahay kuba lacnaday lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yad wayasriqu lxabla fatuqdacu yad bal adigu horta qadcigii dee taasi waa arrin aynu kaba soo faaruqnay inooguba sugan xadiidkan horta ges rasuulka ilaahay saariqi buu cad lakiin ruux mucayana may hayn ruux dee hebel oo la garanayo kala lacnadaya maaho wixii aan mucayan ahayn ee dadka macaasida la yimaadaba in la lacnadaa shay iska jaa-isa weeye kol haddaanu ruux khaasa ama ruux la cayimay aanu ahayn oo alaa lacnat ullahi calى الظaalimiin fanajcal lacnaa bal matalan waaba taa qur-aanka inooguba sugan iyo dee lacnadaaba kale in xadiidkana taasa inooguba sugan laakiin hadduu ruuxu ruux mucayana yahay khaasa yahay axaadiis kala duwan oo barhkood ay kitaabka inoogu sugan yihiin baa kuba timi nahyi in la iskaba nahiye ruux mucayana ama khaasa in la lacnado waayo lacnadiiba macno in ruuxan ilaahay naxariistiisa uu kaba dheereeyo lacnad waxaa mutay markaa kii gaalkaaba mutay ruuxaas mucayanka ah ee khaaska ee muslimkaa in la lacnado taasi wax banaan ma aha bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xataa xayawaankii in la lacnado ayuu diidayba oo bal matalan diiday oo haweeney maalin la socotay oo hal ay fuushanayd ama neefkeel ay fuushanayd lacnaday iyadoo doonaysay malaa meel cidhiidheena wayda inay hore u dheerayso ayaa uu yihi annaga hal la lacnaday nama raacayso safarka iyagan oo deeta alaabtii inta looga dejiyey ayaybadahay noqoto nama raacaysa ayuu yihi oo bacnaa taas buu diiday xadiidkana waxaan leenahay dee markaa taas waxaana bal jirtaba dee iyadoo khabradna way noo dambaysaaye in marar kala duwantuu khabro caday rasuulka ilaahay loo keenay oo barhkood ay markaa yidhaaheen dee markay ka yaabeen hadiyo goor baa la keenaya wuu xadayaa rasuulka ilaahay waa ku noqonaya waa xadaya waa ku noqonaya ayay barhkood habaareenba ama ay lacnadeeno rasuulka ilahay wuxu ninkan walaalkiina shaydaanka ugu kaalmaynina uu diiday in la lacnado dee in loo duceeyo un mooyaane taas bal matalan uu diiday bal markaa waxaan leenahay lacnigii ruuxii mucayankaa lama lacnadayo laakiin san oo kale dee kaa aan mucayankaa inay jinsi la lacnadayo iyada taasi xadiiska wata inooguma sugan lacana allahu saariqa rasuulka ilah xadiidkiisa xaggan marka la eega albayda iyo bal matalan lafdigan bayda koley bukhaari baa waxaa dhacay acmash oo kale acmash kan xadiidka inoo warinaya inuu raaciyo oo cibaaruu raaciyey kanuu yurawna ama yarawna in waxay dee iyagu malaa dadkii ka horreeyuu sheegaya xadiidkana waay waxay u malaynayeen ama ay ictiqaadinayeenba baydadu inay baydat alxadiid tahay baydat alxadiidna waa ruuxa markan dagaalka iyo lagu jiro koofiyad biroy qaadan jireen taas baabay baydat alxadiid ay tahay xabligana ama xadhigana wax dee qiimo leh oo daraahim noqdaa inuu kaba mid yahay macnuhu waa maxay waxaan baydadani maaha xabad beed oo dee xabad beedi nisaa ma gaarsiisna in xadhiguna xadhigana waxaa lagu xidhxidho maaho isaguna qiimo sidaasa ma laho nisaabkii say rubcu dinaar ma gaadhsiisna ee waa isagoo lahaa waxay dee uba arkayeen baydadna inay taasoo dee qiimo yeelanaysa ay tahay waxaa xadiidka kaba samaysan baydadii xadiidka xadhiguna noocyo qaarkoodoo dee qiimo leh inuu noqdo ama xadhiggii doonyaha iyo waxaas ay kuba xidhayeen ay ku jiidayeen ama markaa barosika u aasayeen iyo waxyaalo saasa uu noqdo siay barhkood kaba cabireen oo isaguna qiimo leh bal taas bay yidhaaheen lakiin halkan sharaxa waxaa iguba sugan imaam nawowi kolleyna waa looga horeeyo dee matalan khadaabi iyo ragle ayaa ibnu qutaybe iyo ugaba horeeyeen qolooyin baa ku fasiray ba yihi baydat alxadiid iyo xabla safina mid kastaana rubcu dinaar uu kaba badayo markaa axaadiisii aynu soo maray ahayd rubcu dinaar wax ka yar looma goynayo xadiiska iskama hor imanayaan haddii taa la yidhaaho waayo wixii waa wax rubcu dinaar kaba ziyaadsan laakiin dadkii muxaqiqiinta arrinkaa way inkireen waanay daciifiyeen oo waxay leeyihiin baydat alxadiid iyo xablu safina qiimo daahir uu leeyahay marka siyaaqan oo kale iyo cibaaradu ay san tahay hadalkuna san uu dhacayo shayga qiladiisaa la sheegaya oo la leeyahay waxaan qiimo lahayn oon macno lahayn ayuu gacantiisii khatartaa ku geliyey oo loo gooyey ee ruux hadduu wax weyn oo loo hungurooda yahay lama yidhaahee dee taasoo ninkan waxaa la odhan kari laaba damac baa qaado dee waxa weyn buu uhungurooday marka markay usluub kastana la isticmaalaya bay leeyihiin waa mawdic taqliil ee mawdic tagsiir maaha waa wixii la yaraynayo waxaan macno lahayn buu sabab ugu noqday gacantiisii in loo gooyey taas ba weeyaan oo marka waxaa la isku baraarujinaya bal khasaarahan uu gaadhay isaga weynidiisa iyadoo uu ku gaadhay waxaan macno lahayn oon qadar lahayn xadidii eeg shay yaroo beed xabad beeda ama xadhig yar buu qaatay maxay isagii wuxuu helay waa waxaa wixii uu waayena maxay noqon khasaaraha gaadhay waa gacantiisii oo dhan ee waa markaa ruuxaan jaahil oon waxgaranay ama waxaan dee macno lahayn ayuu gacantiisii sabab u noqday in loo gooyo taas ba ujeeddadu ay tahay marka taas laakiin maxaa imanaya xabad beeda miya gacan loo goynayo looma goynayo weeye waana qolada kale waxay inkireen eegeen laakiin bal markaa waxa ujeeddadu ay tahay bay leeyihiin maha macnuhu xabad beedaa loo goynaya ruuxu hadduu waxqaad bato waxqaadid barto barto wuu sii kordhinaya xabad beed oo xadi berrina wax ka weyn berrina wax ka weyn oo arrintii dee intuu taa ku bilaabo ayay marka dambe gaadhsiinaysaa weeye wixii gacantiisa loo goynayay xarig yar iyo waxaan macno lahayn buu qaadan laakiin marka dambe suu wado wixii weynaa bay gaadhsiinaysaa oo markaa waxay noqonaysaa sariqadii baydadan sabab waxay u noqotay goyntiisii oo ah wixii dee tadarujkan iyo inuu haddana wixii kaba badiyey ka badiyey ilaa wax gacantiisii loo gooyo kuba gaa markaa uu xadayba ee laakiin arrinka looga jeedaa waa taqliil oo macnaa isma laha weeye isuma dhigmayaan waxaan uu qaatay iyo waxaan isaga gaadhay oo ah gacantiisii in la gooye ee maha macnuhu xabad beeda ayaa loo goynayaa taas maha dee barhkood yidhi markay aayadda un soo degteen weli umuurtan kale tafsiir kale nusuus ama axaadiis ay nooguma sugan ah nisaabkan inaan rubcu dinaar iyo wax ka sarreeya mooye wax yar loo goynay intaani taasi iman ayay ahayd ba xadiisku barhkood yidhina uu jiraaye bal macnaha ay culimmadu yidhaaheen ayaan kuma gaabsanaynaa hadalkaa aan sheegayana ee uu sheekuna jamaaco kasoo naqlinayana waa hadal bukhaari matnigiisaba inoogu sugan acmashkan aan hayn uu inoogaba sugan yahay isagoo matniga xadiidka raacsan ama dee markii uu xadiidka dhameeyey hadalkaa raaciis xdثna cمر بن ناqd واسحاq بن ibrahيm وعlي بن khشhrm kulهm عn cيسى بن يuنس عn الأعmشh بhda الاسناad mثlh غayra أنh yqul cيسى بن يuنس wuxuu leeyahay in sarqa xblا وin sarqa bayضة oo macnaa waxa weeya lacn الlah الsاrqa ysرq الbayضة in sarqa xblا تqdc yad in sarqa bayضة وin sarqa bayضة تqdc yad taas baa lafdigiisu ahaa baabu qمc الsاrq الsharيف وغayrه والنهي عن الشhفاعة في الحdود koلey waa xadيث iyo drqdi waan sii raacinayna wax weyn maaha walow dee yar dheer iyo laftigood bal ruuxii saariq ahaa ee shariifka ahaa gacantiisi ama manزilada iyo mansibka dadka dhexdooda ku lahaa goyntii gacantiisa la goynayo shariifki iyo غayrkiiba iyo والنهي عan الشhفاعaةi في الحdوud wixii xduud ee xduudan ilaahay ah markay gaadho xaakimkii ama imaamkii ay gaadho in erge iyo shafaaco lagaba galo nahyintii layskaba nahiyayey taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بن رمح qala aخbarana layث عan iبn شhihaabi عan curwaةa عan caiشhaةa ana qurayشha qurayشh ahamahum reerkaa qurayشh la yidhaaho ahamahum waxa hami geliyey iyagii werwer iyo hami ku beeray shaأnulmarأati haweeneyda xaaladeedii iyo shanigeedii iyo arrinkeedii almaqsumiyati reer bani maqsuum allatii taasoo saraqad waxaday waa haweeney reer bani maqsuum ahayd waa reerkii khaalid bnuridiya ama reerkoodii weeye reer bani maqsuum waxbay xaday kolley fatxu makana way ahayd taasoo de waa haweeney marka la eego reer dee iyaga toodii iyaga haddaan u raacna ama dadka isilaaxoodii landheeraba ahayo agtooda dee muuqday ayay kaba dhalatay oo markaasa waxaanay og yihiin xadda shareecaday ogyihiin iyo in gacanteeda la goynayo haweeneydaa dee mansibkaa leh ama xasabkaa leh in gacanteedii la gooyo ayaa iyagii laba weynaatay waxay dooneen in haweeneydan laga dhaafo faqaaluu waxay yidhaaheen man de arrintiina waa arrin ku caddaatay oo rasuulkii ilaahayna gaadhay faqaaluu waxay yidhaheen man yukalimu yaa la hadlaya fiiha ay fii shaniha haweeneydan arrinkeeda iyo shanigeeda kala hadlaya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam bal cid bay doon dooneen rasuulka ilaahay u tagta oo tilaa haweeneydan bal gacanta yaan la goynin faqaaluu waxay dhahen waman yajtari u yaa dhiiren calayhi rasuulka ilaahay korkiisa ayaa ku dhiiranayay ilaa usaamatu usaamo mooyaane cid kaloo ku dhiiranaysa waayo waa xibu waxibu ibnu wabnu xibi isaga un mooye cid kaloo ku dhiiranaysa ma jirto idhahan yaa dhiiranaya usaamo un mooye xibu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam macnaa cid kale istifaamtu waa linafyi cid cod usaamo ahayn oo maanta ku dhacaysa oo ku dhiiranaysa rasuulka ilahay arrintaa inuu la soo qaadaa ma jirto fakalamahu usaamay u tegeeno fakalamahu usaamatu usaama rasuulka ilaahay la hadlay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi atashfacu ma waxaad ergeynaysaa dee adigu shafaac iyo dee erge ahaan u tahay fii xaddin xad in laga tago min xuduud illahi xuduudda ilaahay kaba mida fii tarki xaddin min xuduud illah waa isagii buu ku inkiray isaguna markii dambe hadalkii waa ka qomamoodo rasuulka ilaahay wuxuu weydiisay inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo uma qaama rasuulka ilaahay baa kacay faاkhtadaba kalley waa dee min alkhudba uunoo ifticaal waxaa looga cabiray waa mubaalaqo khudbo weyn buu rasuulka ilaahay aqriyey faqaala wuxuu yihi ayuha الnaasu dadow inamaa ahlaka aladiina kii u xalaagay qablakum idinka idinka horeeyey anahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa markuu xado fiihim iyaga dhexdooda ah shariifu ruux magaciyo sharaf leh ama nasa fiican lehiba tarakuuhu way ka tegi jireen oo xadda kumay oogi jireen waidaa saraqa fiihim daciifu ku daciif oo ama aan xoolo lahayn ama aan mansib saasa iyo nasab iyo waxba ama xasab lagu qadariye aan lahayn hadduu wax ku ayuu xadana aqaamuu calayhi lxadda xaddii dee kolba xaddooda ahayd ayay ku oogi jireen taasay arrintoodu ahayd macnaa waxaa jirto iyaga kuma badnayd almuxaabaat fi lxuduud oo kolley waqti kastana waa waxaa jira dee iyo meelo badan oo ciddii mansib lahayd ama qaanunkan xataa la dejistay iyo qaanuunadan ay kuma socdaan aan sharciga ahayn de waxaa la arkaa un inaanu ruuxa weyn kasar aanu qabanee ka isagu inuu dadka qaar un qabtay laakiin dadka kale ay kaba sareeyaan oo arrinka wax kastoo ay sameeyeen iyo waxaan qaanuun qabtaaba aanu jirin waidaa saraqa almuxaabaat fi lxuduud wey waidaa saraqa fiihim daciif aqamuu caleyhi lxadd waymullahi kolley horeynuu soo maray culimo kala duwani waxay ku tagaan inuu lafdigu lafdi mufrada yahay barhkood baa kaba dhigay jamcu yamiinin inuu yahay waxyaalaha lagama googooyo hamsadooda in badan hamsatu wasli bay kaba dhigaan barhkood hamsatu qadci kaba dhigaana way jirtaa waa la kasriyaa la fadxiyaana bal markaa haddii dee waxa weeyaan hamsatulqadci lagaba dhigo macnuna waa dhaar un oo horeynu usoo maray halkii dhaarto macnaha si wallahi iyadoo la yidhi oo barhkood baale waxay ciwad kaba tahay xarafkii dee qasamka ama taas bay oo macnaha waa imullahi ilaah baan kuba dhaaranayaa low ana faadimata binta muxamedin fa iskaba daa cid kale faadima bintu muxamed saraqat ay xaddo laqadactu yadaha ee waxaashaha min dalika si odhan jira lays ibnu sacd iyo imaam shaaficida kaba soo naqliyeen marka xadiidka sheegayay fadakara cudwan shariifa min dadcatina ama min imra'atin shariifa waa adab ahaan rasuulka ilaahay baa dee taas soo qaaday ee haddii iskaba da-ye ay cid kale ee faadimo binta muxamedin ay waxaddo gacanteeda waan goynaya wa fii xadiidi ibni rumxin inamaa halaka aladiina macnaa labadiisa sheekba midkood ficilkuu hulaasi kaba dhigay halaka waa kan aan hayno midna ahlaka buu yihi waa intay ku kala duwan yihin waa inta waa macno keliya macnuna waxa weeye waxyaalihii badnaa ay ku halaagsameen maxaa qeyb kaba mid ahayd weyneyd almuxaabaatu fi lxuduud markay xuduud iyo taa noqoto dee muxaabaadka iyo iyo umuuraha caynkana ay kuba kacayeen taase dadka qaarna ay ku ogayeen qaarna aanay kuba ogahayn وxdثnي أbو الظاhر وxrmلة بن يحyى ولفظ لxrmلة قال أخبرnا بن وهب قال أخبرnي يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرnي cروة بن الزبير عن عائشhة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن qريشhا أhمهم waxa hmi geliyey شhأن المرأة التي sرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وqtigii رasuulka ilaahay bay xaday haweeneydani waxna way xadi jirtay hore oo ama dee kolkol waxa ay dadka caariye uga soo qaataa si ay noo dambeysay marka dambe ay dafiri jirtay laakiin maanta xadid bay ahayd ee caariyada ay dafiraysay iyada laguma goyn alatii saraqat fii cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam fii qaswati lfatxi waa maka markii dee la furtay sanadiisaad faqaala wuxuu yihi man yukalimu fiiha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iyagaa dhexdooda dadkiis weydiiyey waryaa la hadlaya haweeneyda si aynu ugaba baaji looga baajiyo in la gooyo gacanteeda faqalu waxay dhahn waman yajtariu calayhi ila usamat bnu zaydi xibu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fautiya biha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam haweeneydii baa la keenay si dee xaddii loogu oogo fakalamahu waxaa la hadlay oo fiiha fii shaniha usamat bnu zaydin fatalawana waxa isbedelay wajhu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waa cadho uu taa kaba cadhooday faqaala wuxuu yihi atashfacu miyaad ibaaxad erge kaba tahay o ad u ergeynaysaa fii xaddin xad si loo rido min xuduud illaahi xuduudda ilaahay kaba mid ah faqaala lahu usaamatu istakfir lii ya rasuula اllahi falama kaana alcashwiy markay gelinkii dambe noqotay ayuu qaama rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam faاkhtadaba faasnaa calى اllahi bima huwa ahluh ilaahay buu ku ammaanay wixii uu mutay ehel u ahaa uma qaala ama bacdu fainama ahlaka aladiina min qablikum anahum kanuu ida saraqa fihim ashariifu tarakuuhu waida saraqa fihim اضaciifu aqaamuu calayhi اlxadd wainii xuduudana dee umuuraha ma aha kan iyo qan iyo kana mansible iyo kana madaxa iyo kan waa wax loo siman yahay dee waana lagu wada oogayaana weeye wاladii nafsii biyadih low ana faadimata binta muxamadi sarqat laqadactu yadaha uma amara wuxuu amray rasuulka ilaahay bitilka اlmarأati alatii suriqat macnaa in la gooyo haweeneyda wax hadday gacanteediio faqudicat yaduha gacanteedii baa la gooyey qala yunusu qaala bnu shihaabi qaala curwatu qaalat caaishatu kolley sanadkii horeanu mawsuul inoogu yahay yunuse de waa wixii ka horreeyeyna waan soo aragnay faxasunat tawbatuhaa haweeneyda tawbadeedii baa fiicnaatay bacdu intaa dabadeed watasawajat waanay guursatay wa kaanat ta'tiinii bacda dalika intaa dabadeed waxa weeye way ii iman jirtay faarfacu waan kor yeelayay xaajataha ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam adigu haweeneyday way toobad keentay haddana kafaaro u noqday si axmed iyo ay wariyeen oo inay rasuulka ilaahay weydiiso dee ma leeyahay tooba oo adigu dembigaagii waxaad kaba tahay si maalintii aada dhalatay oo ujeeddadu sariqad iyo wixii ilaahay uu kaa dhaafay dee kol haddii waa kan xaddan laguba oogay iyadna markii dambe way hagaagtay oo waa tan guursatayna rasuulka ilaahiyna uu iman jirtay waan u xidhiirin jiray saa riwaayo kuba timi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh وxdثna cبد بن حmayd qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن الزهري عن cروة عن cائشhaةa qالت kاnت waxay dhi امرأة haweeney مkزuمyة reer bني مkزuم ahayd تstaciir المataaca alaabtay dadka ka ergisaysan jirtay ama ka caariyeysantays وتجحdu marka dambena alaabtii wan kuu soo celiyey iyo ama way dafiraysay un balde si inkaarkeedu noqdaba inay tiraa kaamabaan qaadan iyo inay tiraa wanigii kuu soo celiyeyba faamara nabiyu sala allahu calayh wasalam an tuqdaca yaduha mana aha imika tan looma goyn waxbay xaday oo qadifadiiyo waxbay xaday oo arrin kalea loo gooyey tuge laakiin tani sifadeedii iyo wax lagu yaqaanay bay haweeneedan ahayd waa sifadeedii ese wixii loo gooyey sariqay ahayd ee arrinkan may ahayn faataa ahluha ehelkeedii baa u yimi usaamata bna zaydin fakalamuuhu fakalama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fiiha uma dakara wuxuu sheegay naxو xadiiث layt wayunusa waa macmar ibn rashid layt iyo yunus xadiiskoodii aynu kaba soo baxnay oo kale ayuu sheegay bal kolle xadiidka ta iyada inooguba sugan de waa in xuduudii loo siman yahay gees kalena shafaacada markay noqoto intaanay imaamka ama xaakimkii gaadhin shafaacadu way furan tahay waana la iska dayin karaa oo ruuxuu kaba tegi karaa laakiin kol haddii xad ay tahay horeynu usoo maro xuquuq dad hadday tahay iyada ruuxu iyadoo xaakimkii gaadho wixiisii iskaba dayn karaa oo xaqiisii laakiin markay xad ilaahay ay tahay iyada mana banaano shafaaco imaam dee xaaraan bay ku noqonaysaa ciddii doontay inay doonto bal si uun dariiqun in xaddaa loo baajiyo haddii xad la oogayo ninkii xaakimka ahaa ama imaamkiina ee waajib bay ku noqonaysaa inuu fuliyo sida xaaraan bay kaba tahay iyo wuxuu ku dambaabaya haddii uu kaba tago taas kole dee xuduuddii iyo xaqan ilaahay ay tahay wixii dadka waa gaar oo iyaga shafaacadeedu marka hore iyo marka dambeba waa wax iskaba furan laakiin tan ese inta aanay gaadhin imaamkii shay bannaan weeye oo bal iyadoo dee maalan waqtiyadan un bay ahayd fadxu maka un nin safan ibn umaye saxaabigii la odhanayay go uu lahaa oo uu barkanaabaa ninka hoos saaray oo adigu waa la qabtay rasuulka ilaahay baa loo gooyo loo geeyo wuxuu amray in la gooyo gacantiisii la gooyo safwan baa yidhi may maradayda looma goynaye isaga waan iskaba siiyey oo dee waxau rasuulka ilaahay ku yidhi intii aanad ii keenin maad saa yeeshi ujeedadu imika meel laga laabmaa ma jirto waxaagii adigu ama uda ama iska daayo laakiin markii hore way kuu furayd wey haddii adiga aan laysoo gaadhsin inaad waxa weeyaan taas oo kale dawaanay dhacday ibnu cabaas iyo zubayr iyo qolooyin iyadoo tuug la qabtay ay iska sii daayeen cikrima ama weydiiye oo ku yidhi mala waxan baa samayseen oo dee tuug la qabtaa sii dayseen o dee tuug ku yihi bal isaguna hadal ibnu cabaas haddaad adigu tahay kaa waxaday waad jeclaan laydi lagu sii daayo ujeedada adigu haddaad tahay iminka maa tileed maxaa ninka usii dayseene in lagu sii daayo ad jeclaanay ujeeda kol haddaan xakimkii gaadhin de waa wax satriguna waa iskaba banaanyah waana haboontahay xagga zimada waan kuba arki doonaa in laba asturo lakiin markaa kole dee arrintu ay gaadho xaakimkii ayaa xukumkan u yahay dee arrintu ay tahay inaan dee wixii la fuliyo un وxadثnي سلاوة بن شhبيب قال xadثna الحسن بن عyن قال xadثna معقل عن أbي زبير عن جابر أن امرأة من بني مkسوم min بني مkسوم سرقت فأتiيa بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاadت waxay maan gaشhay لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فqاaل النبي صلى الله عليه وسلم de waana tn dadki ay dee la hadleen ay usaamo laba hadleen واللahi لو كانت فاaطمة hadday tahay ta waxaday فاaطمة لqadعت يadها faqudicad gacanteedii baa lagoyay wallah subxaana wa tacala aclam